bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wacan u wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saacada adiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacan u wanaagsan ayaanu hawdadii ka leenahay ee khiyaartana dhegeysataa ee caawa waa sabti axad ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaalka bisha diseembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadaan uu caawa idin kugu soo gudbin doono barnaamijka wareega wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta meel mariyey una codeeyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo aadan ee laba kun afar iyo labaatan haddaba waxaa idila wadaagi doonaa kulankii baarlamaanka soomaaliya ee maanta labada aqal si wadajira u yeesheen ee lagu meelmariyey miisaaniyadda dowladda iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda oo ka mahad celiyey meelmarinta miisaaniyaddan caawa ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka wareega wararka dalsan qodobada kale waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo meertada kow iyo afartanaad ee ururgoboleedka igaad kaga qeybgalaya dalka jabuuti oo kulan la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle haddaba kulamadaas iyo waxyaabihii lagaga hadlay ayaanu sidoo kale caawa warar idinkaga heenaa sidoo kale waxaan idiinsoo gudbin doonaa musharaxiin iyo siyaasiyiin kusii qulqulaya magaalada garowe ee gobolka nugaal ee soomaaliya kadib markii la iclaamiyey in sideeda janawari ay dhaceyso doorashada puntland haddaba waxaa la wadaagi doonaa cabdiraxmaan farole madaxweynihii hore ee puntland ahna sanatar ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo gaaray magaalada garowe sidoo kale ka hadlay arrimaha ismari waagii ka taagnaa doorashooyinka puntland caawa ayaad ku dhageysan doontaan wareega wararka dalsan sidoo kale waxaad barnaamijkeena caawa kaga bogan doontaan haddii rabweyne weydmo uqaabilsanaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee arrimaha ciidamada deegaanka cali jeeto cusmaan oo wacad ku maray inay ciidamada deegaanku ay gacanta ku dhigi doonaan magaalooyin oo ay ka mid yihiin ceelbuur iyo galhareeri kuwaasoo ay ka arrimiyaan dagaalamayaasha shabaab barnaamijkeena ayaad caawa ku dhegeysan doontaan hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sudmana waxay sheegtay in ay la-dahay dhaqaale lagu daabulo gargaarka ay u heyso dadka ku barakacay fatahaadyada iyo daadadka roobabka wata ee ku dhuftay qeybo badan oo kamid ah gobolada soomaaliya caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii rabweyne u idmo wasaaradda waxbarashada soomaaliyana mar kale waxay shaacisay inay qaadanayso saddex kun oo macalimiin cusub ah kadib markii maanta baarlamaanka soomaaliya ay meel mariyeen miisaaniyadda sanadka laba kun afar iyo labaatan war ka soo baxay wasaaradda waxbarashada soomaaliyana caawa ayaanu barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa oo farsamadii cabdiwaab cabduqaadir aniguna waxaan ahay cabdulqaadir cismaan indhowe mar kale dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag dhegeystayaal mar kale waxaan idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan u wanaagsan meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhagaysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan migaartis fmkaas oo inaga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobolada kale fmku uu gaaro meel walba waa joogtaan waxaanu idin leenaha mar kale saaxiibayaal habeen wacan oo wanaagsan qaybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa u gudageli doonaa inagoo ku bilaabi doono wararka la xidhiidha fadhigii baarlamaanka soomaaliya ee lagu ansixiyey miisaaniyadda dalka ee laba kun afar iyo labaatan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ansixiyey miisaaniyadda laba kun afar iyo labaatan kadib markii loo sameeyey mushaarkoodiina lagu kordhiyey kun iyo shan boqol oo doolarka mareykanka maanta oo ay ahayd akhrinta labaad miisaaniyadda ayaa xubno ka tirsan labada gole waxay keeneen mooshin in labada akhris maanta laga dhigo lana ansixiyo miisaaniyadda taasi oo ahayd ummadda eh, markaasi eh, ka shaqeynaysay xildhibaanada ayaa ogolaaday in labada akhris hal mar laga dhigo waxaana ay ansixiyeen miisaaniyadda dowladda ee sanadka laba kun afar iyo labaatan ay soo aadan baarlamaanka ayaa waxa ay sidoo kaleeto isla maanta eh, meel mariyeen miisaaniyaddaasi eh, wax lagu kordhinayo mushaaraadkooda oo lagu gaarsiiyey kun iyo shan boqol oo aan ilaadee shan kun oo doolarka mareykanka ah waxaana eh, sidoo kale kulankii baarlamaanka ee mudanayaasha ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya maanta wadajir ugu yeesheen mushir gudoomiyey gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sidoo kale xildhibaan maxamed faarax nuur oo ah gudoomiyaha guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka ayaa xildhibaanada labada aqal marka hore waxuu ka hor akhriyey wax ka beddelka miisaaniyadda laba kun afar iyo labaatan waxaa xigi doono kadib meelmarinta wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya oo isaguna ka mahad celinaya marka hore waxaad maqli doontaan xildhibaan maxamed faarax nuux oo ah gudoomiyaha guddiga maaliyadda ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya
in hadda waa fududaynaynaa maanta hawshu waa iska badan tahay waa u jeednaa mudanayaasha hadda soo jeedinta sameeyana hadda annagu maba ogeyn laakiin waa u mahad celinaynaa runtii duruuftay ka arkeen ee, dalka waana ku mahadsan yihiin uga mahad celinaynaa Ee, marka waa soo koobayaa waraaqaha hadda waa kuwadin hor yaalla mudanayaal maadaama maanta aynu rabno shaqo laba maalmood qaadan lahayd inaynu laba hal maalin ka dhigno oo sidoo kale annaga laftigeennana ka rabo marka aanu tan hore ee soo jeedin samayno inaannu dib isugu noqonno oo fiirfiirin yar wixii taladiinnaa iyo wax soo eegno haddii alla idmo ee, soddon daqiiqaba ha noqotay haddii la yidhaahdo Ee, waxaan salaamayaa marka hore ee, guddoo- guddoomiyaha iyo guddoonka iyo dhammaan xubnaha golaha shacabka ee, wasaaradda maaliyadda iyo saraakiisheeda ee, saxaafadda marti sharaf kale hadday joogto ee, shaqaalaha sharafta badan ee baarlamaanka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane guddoomiye ee, waan halkan si yar u soo jeedinayaa anoo raba inaan kor marmaro oo aanan ee, waqti ku dhumin ee, soo jeedintii guddiga akhrinta labaad mudane guddoomiye mudanayaal xeerka qoondada miisaaniyadda qaranka ee laba kun labaatan iyo afar waa miisaaniyada loo qoondeeyey dhammaan xafiisyada dowladda sanadka saaran miisaaniyadeedka laba kun labaatan iyo afar sida uu qabo sharciga maareynta maaliyadda lambar toddobiyo toban diseembar labaatan iyo shan sagaal iyo toban guddiga maaliyadda ee labada qale baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay si qoto dheer u falanqeeyeen ugana baaraandegeen ku talagalka miisaaniyadda laba kun labaatan iyo afar wuxuuna halkan kusoo idinkula idinkusoo gudbinaya warbixinta oo faahfaahsan warbixinta qoondada miisaaniyadda guddiga maaliyadda ee labada gole waxay dulmar guud ku sameeyeen miisaaniyadda sanadka laba kun labaatan iyo afar iyagoo la eegayo arrimaha ay ka mid yihiin kow xaqiijinta dhabta ah ee ay ku qotonto miisaaniyadda xisaab ahaan iyo sharci ahaan labo hubinta isku dheelitirnaanta dakhliga kasoo xeroon kasoo xeroon kara ee, xerooda ilaha dhaqaale iyo ku talagalka kharashka qorshaysan saddex faahfaahinta kharashka qorshaysan ee miisaaniyadda sida haraacyada maaliyadeed ee soo gud- ee soo gudbinta miisaaniyadda qaranku u degsan waa in xeerka miisaaniyadda iyo lifaaqyada qoondada miisaaniyadda ay ka koobnaataa dhinacyada kala duwan ee sharci ahaan iyo siyaasadeed ku qotonta warbixinta ku talagalka miisaaniyadda ku talagalka miisaaniyadda qaranka waxay ka kooban tahay laba qaybood oo waaweyn oo kale ah ee miisaaniyadda joogtada ah bii miisaaniyadda raasumaalka sida ku cad faahfaahinta hoose ku talagalka miisaaniyadda ee qaranka waxaa ku yimid koror marka aan la barbar dhigo ku noqoshada miisaaniyadda qaranka ee wadarta ku talagalka miisaaniyadda wuxuu noqonayaa sidaan miisaaniyadda joogtada shan malyan shan boqol iyo lixdan iyo sagaal malyan lix boqol iyo lixdan iyo lix kun iyo afartan iyo sideed doolar miisaaniyadda raasumaalka shan boqol iyo sagaal malyan lix boqol konton iyo shan kun toddoba boqol soddon iyo lix doolar wadarta guud hal mil- hal bilyan sa- toddobaatan iyo sagaal malyan saddex boqol iyo shan iyo toban kun toddoba boqol iyo siddeetan iyo afar baa la rajaynayaa insha allah inay soo baxdo ina korortana waa kasii rajaynayna mudanayaal maadaama waqtigu kooban yahay ee kolomyada akhri mayo ee laakiin haddaan idiin taataabto meelaha aan wax ku soo qororo kale sida ka muuqata miisaaniyadda soo gudbinta wasaaradda maaliyadda waxaa guulo wanaagsan laga gaadhay soo ururinta dakhliga gudaha waxaase lagama maarmaan ah in shaqo laga eh, laga sii qabto arrimaha sar u qaadista dakhliga gudaha si dakhliga guduhu u daboolo kharashka joogtada ee dowladda haddaba sida ku cashaatuska koowaad waxaa jira lixdan iyo labo bointi sideed dhibic sideed malyan oo koror dakhliga ka- gudaha ah ee ku talagalka miisaaniyadda qaranka laba kun labaatan iyo afar marka la barbar dhigo ku noqoshada miisaaniyaddii juun aynu ku laabannay laba kun labaatan iyo saddex oo miisaaniyaddan ee, laga soo lagu- lagu- laga soo raray marka dakhligu sidaas idiin muuqdo weeye dakhliga ee, halkaa waxaa ku qoran dakhliga gudaha canshuuraha lacagta kasoo xiranaysa dakhligaan canshuuraha ahayn wadarta guud boqolkiiba sideed iyo waxaa kacay ee, sideed iyo toban baasaa u jeedaan halka deeqaha taageerada miisaaniyadda waa dul maraya iyo mashaariicda deeqaha bixiyaasha sida ku cad taantuska labaad deeqaha taageerada miisaaniyadda iyo mashaariicda deeq bixiyaasha ee miisaaniyadda ku talagalka laba kun labaatan iyo afar marka la eego ku noqoshada miisaaniyadda laba kun labaatan saddex waxaa kor waxaa kor eh, kor u kac ku yimid deeqaha labada dhinac ee dowladda dowladaha shisheeye eh, maadaama la filaayo in la helo lacag dhan soddon iyo sideed milyan boqol iyo labaatan iyo kow kun boqol iyo lixdan iyo sideed doolar oo ka imaanaysa dalka isutaga imaaraadka halka uu jiro hoosu dhac ku yimi deeqaha kabka ee hay-adaha caalamiga ah ee dhanka kale waxaa kor- kor- korkac ku yimi miisaaniyadda mashaariicda ee baanka adduunka world bank, banka ee, baanka horumarinta africa african development banki iyo midowga yurub european union mudanayaal iyo marwooyin ee, waad haysataan waraaqaha maadaama akhrinta saddexaad la gelayo ee, waxay tustusinaysaa shaxdatan hoose oo dhan khalash walba iyo hadiseegu lagu qoondeeyey iyo sidii guud ahaan miisaaniyaddu ku kala qotonto ee, waxaan codsanayaa dee waa wax kooban oo la waala firfiriyey horey waxaan ugu gudbayaa gebagabada meesha u dambaysa haddii alla idmo idinkoo mahadsan ee, duurkiina weynahayaa hawshan way ku badan tahay dib u eegista ku talagalka miisaaniyadda waa beeshka u dammeeya guddiga miisaaniyadda labada aqal ee baarlamaanka waxay si qoto dheer u falanqeeyeen ku talagalka miisaaniyadda sanadka aar haddaba falanqeyn kadib waxaanu waxaanu faahfaahin falanqeyn kadib waxaa noo soo ifbaxday in baahi ay ka jirto meelaha qaar lagama maarmaan ay tahay in la eh, daboolo in laga jawaabo baahiyaha sida sidaa darteed waxaan isku rarnay miisaaniyadda dhexdeeda iyadoo aan laga dhex baxayn xayndaabka guud ee miisaaniyadda islamarkaana ee la daboolayo meelaha baahiyaha gaarka ay ka jiraan intaa waxaa dheer inay miisaaniyadda ku soo korortay qoonde dheeri ah looguna talagalay ciidamada xoogga dalka iyo mashaariicda lagu talagal- lagu talagalay horumarinta waxbarashada dalka sidaa ogeydeen miisaaniyaddeedna af- ee marka hore golaha loo qaybiyey sida hadda xisaabaadka idinka muuqata waxaa dheerow ka ah konton iyo afar milyan lacagtaas waa lacag mashaariic ka soo xirotay qaybna waxaa iska leh ciidamada xooga dalka ee, oo waa lacag cidi ku cid- innaga dakhli gudaha aan ahayn ee da ku timaada oo intii ka dhexaysay ee miisaaniyadan gacanta ku hayna soo korortay lacagna waxaa waxaa faahfaahin doona haddii wax looga bahdo wasaaradda waa waxaa lagu talagalay wasaaradda waxbarashada iyadana saas oo deeq la hele weeye sidaas baa miisaaniyaddii innaga leenoo keenay waxay ku noqotay hal bilyan iyo toddobaatan iyo sagaal milyan awalla waxaa leenoo keenay hal bilyan iyo hal bilyan labaatan shan milyan aad iyo aad baa u mahadsan tihiin dhegaysigiinna wanaagsan garowshihiinna aad ka garoodeen wakhtiga in baarlamaanku isxul qaabaan inay ka jawaabaan Eh, in wax badan baynu soo dedejinnay shuruucda din cafiska ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kan u noqdo kii noogu dameeyey wixii dambana aynu ka fikirno horumarin iyo maxaa la yeelaya iyo maxaa la qabanayaa haddaa la salaam calaykum.
xildhibaanada labada gole ee sharafta leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u soo istaagay keliya inaan idinka mahad celiyo een, sida xilkasnimada ah ee qarannimadu ku dheehan tahay ee aad u gudateen waajib qaran oo ina saarnaa miisaaniyaddu waxay ka mid tahay waajibaadka ugu culculus ee saaran golahan marka aad iyo aad ayaan runtii idinka mahad celinayaa Een, dooddii iyo aragtiyihii labadaba iyo ugu dambayn inaad meel mariseen miisaaniyadda labada kun iyo afariyo labaatanka oo aannu annaguna ka wasaarad ahaan dhaqangelin doonno tala soo jeedinteediina aannu meel marin doonno Een, mudane guddoomiye waxaa intaa ii raaca een, waxa ay ku soo beegmaysaa ansixinta miisaaniyaddani xilli dalku uu galayo marxalad cusub oo kala maxaan ku dhahdaa dhaqaale oo kala guur dhaqaale aynu galayno marxalad aynu ka gudbayno marxalad cusubna u gudbayno waxa aan rajaynaynaa oo arrinta maanta halkan aynu ku ansixinnay ay tahay tii ugu dambaysay ee ibafarka u noqonaysay guul qaran oo ahaa geeddi toban sanno soo socday oo dawladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed tacab badan ay soo geliyeen oo runtii markhaati kac ka noqonaysa in aynu gaadhnay heer laynagu tilmaami karo inaynu noqonnay qaangaadh cagahooda ku istaagi kara macaamilaad rasmiya oo toosana la yeelan doona hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah guushaasi waa guul qaran golahanina runtii hawl weyn iyo tacab weyn buu geliyey dhammaan shuruucdii iyo een, ajandayaashii ugu waaweynaa halkan ayay mareen marka taasna runtii dee mahaddeeda golaha ale waajib qaran buu ahaa laakiin xilkas nimo badan bay ka muujiyeen hawshaas aad iyo aad baan runtii markaa idinka mahad celinayna saddex iyo tobankaani hawshaasi soo idlaan doonta waxaa intaa inoo raaca oo ajandaha labaad ee dowlad ahaan aan ka shaqaynayna ah oo halkaa ka unkamaya oo muddana aan ka soo shaqaynayn inta badan marka dalalka daynta laga dhaafo waxaa hoos u dhaca waxaa loo yaqaano culayska daymeed ee saaran taasna waxaa ka dhasha inuu isbeddelo hannaanka dawliga ah ee loola macaamilo marka laga hadlayo deeqaha iyo deymaha waxa ay ka guuraan dalalku inay deeq helaan waxay u guuraan inay dayn qaataan annagoo annagoo og duruufta dalkeennu ku jiro awooddeenna dhaqaale waxa aanu bilownay dadaal runtii aad u ballaadhan oo dhinacyo badan ah oo mid diblomaasiyadeed iyo mid maxaanku idhaahdaa een, wadaxaajood siyaasadeed labadaba ah oo aan la furnay een, bangiyada bangiga adduunka iyo bangiyada kale ee horumarinta iyo guud ahaan dowladaha waaweyn ee deeqda bixiya oo bangiyada sheerarka ugu waaweyn leh si aanu u soo bandhigno doodda soomaaliyeed ee ah in aynu u baahan nahay muddo in layna garab taagnaado oo aynu deeq helno si aynu uga baqa- baaqsanno inaynu dayn qaadanno dooddaasi aa- meel aad iyo aad u weyn bay maraysaa meel fiican bay maraysaa rajo weyn baan qabnaa haddii aan ku guulaysannana waxaan noqonaynaa dalkii ugu horreeyey ee lo- loo oggolaado inay u- sii wadaan ama sii helaan taageerada dhanka garaanka waxa loo yaqaano ama deeqda waa garan kartaan dal inaga horreeyey oo intuu dayn cafsi ka baxay oo taa loo oggolaaday ma jirto sida markaa ay dadaalka loo baahan yahay u culus yahay waa garan kartaan laakiin rajo weyn baan qabnaa shaqadii la qabtay darteed waxaan filaynaa maalmaha soo socda iyadana inay bushaaradeedu iman doonto marka ay timaadana waa idinla wadaagi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baa umahadsantii
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan sinti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
ibs bank waa bangi aada u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qoromaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank imanka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elit mastercar haddaad aasiya joogtay eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elit mastercar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar elit mastercar waxaa ku isticmaali wadan iyo in ka badan afar boqoliykonton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonjaad ku helaysaan si fariy ah dalmar ilid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega td d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar maango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiima lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadii sariirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaay in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cillad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cillad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stikeriska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah arkaa taas waaba sababtaan u sirdo simirkaarka somtee leh waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalba oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign printer cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersayn dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburari ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeena ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaa dig fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumin dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matrix superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama wixfaaninta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam soomaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo farriin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii uu sarreeyo horaa la ysugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafka warkaagu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo xamar weyne
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalaysahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu sakhiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama soorye u lahayd ii
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habe waxaanu wanaagsanaya inadi leenahay meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhegeysanaysaa muujadda hirka dherelkeedu yahay kuwiyo sagaashan dhibic shan megahertz fmkaas way naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobolada ka fmka ugaar weli wareega ayaa dhegeysanaysaan markaan haddii aanu fiirino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalka jabuuti islamarkaasina halkaasi kaga qeybgelaya meertada kuwiyo afartanaad ee shirka urur goboleedka igaad ayaa halkaasi kulamo kala duwan kula qaatay madaxda shirkaasi ka qaybgelayso waxaana xubnaha ula kulmo ka mid ah madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle iyagoo dhinacyada ka wada hadlay arrimo ay ugu muhiimsan yihiin iskaashiga dowladaha soomaaliya iyo weliba jabuuti sidii loo sii hagaajin lahaa xiriirka u dhexeeyo labada dowladood sidoo kaleeto waxay ka wada hadleen arrimaha ahmiyadda leh ee gobolka gaar ahaan dagaalka dowladda federaalk ee soomaaliya ee kula jirto dagaalamay al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa la wadaagay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele guulaha dowladda federaalk ee soomaaliya ee ka gaadhay dagaalka shabaab cunaqabateynta hubka ee soomaaliya laga qaaday muddo sanado ah kadib iyo sidoo kale waxa uu la wadaagay arrimaha ay ka mid yihiin kubiritaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ee dalada bulshada bariga africa dhinaca kale haddii aanu fiirino dhegeystayaal uqaabilsanaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya arrimaha ciidamada deegaanka cali jeeto ugu dambeeyey abaabulka dhanaa dagaalka shabaab ka waday ayaa halkaasi waxa uu kaga dhawaaqay in ciidamada deegaanku maalmaha soo aadan u dhabageli doonaan sidii ay markaasi gacanta ugu dhigi lahaayeen qaybo ka mid a magaalooyinka ay sida weyn uga xoogan yihiin dagaalamayaal shabaab ee galhariiri iyo weliba ceelbuur mar arrimahaasi ka hadlayana waxauu yidhi
oon addoommada u nahay cadowgana naga guulayaan mahad u celinaynaa asaga ayaa mahadi u sugnaatay inta ka soo hartay ciidamada halkan fadhiya iyo ciidamadii xoogga dalka soo howlgalay cid kastoo ka qayb qaadatay waa u mahad celinaynaa ani hadalkaygu ma badna duruufahaad ku soo shaqayseen waan garanayaa reer ahaanna adinkaan idinka soo jeedaa soo maaha naf baa lay biday soomaaliyaa la yidhi cadowga sidaanoo kale ciidamada reeraha oo gobollada kala jooga u uruuri maxaan ku ka barbar dirir ciidamada xoogga dalka ama ciidamada dawladda waxaan rabaa waa hubaa inaad dagaalka hoggaamin kartaan oo rag faytaraahi idinku jiraan sidaaad u socoteenaan garanayaa habka tireerinkiinnu ahayaan garanayaa in badanna waa idila howlgalay hiiraan inaad ku filnaataanaan rabaa logistic haddii alla idmo ma idinka go'i doono laakiin in cali jeyte uun maalinba idila joogo dina qoyskiisii la joogaa noqonaya macno miyay samaynaysaa macno ma samaynayso waxaa kaloo idinka rabaa hal shay inaa ila fahantaan adduunka ilaahay baa xoogu sugnaadee dowladda u xoog weyn waa dowladda maraykanka soo ma ciidamadeeda adduunka xaggee ka joogaan bariga fog jayna agteeda taiwan ciidanaa jooga futo biciid koonaha bariga fog way joogaan kuuriyada koonfureed galbeed iskaba dhaaf jabaan adduunkood carabaha waa dhooban yihiin meel walba maxay u dejiyeen ma garanaysaan national interest waa ka gudbeen haddaad rabto tusaalaan rabaa dhab ah galabta inaan idii sheego haddaad rabto ukumahaagu meesha yaallaan iyo carruurtaada iyo gabadha gabdhaha laafyoonaya meeshay joogaan haddaad rabto inay badbaado waa inaad meelo kale ka soo dagaalanto laamigaanaan ka xariiftamaynaa markaasaan abraada ka soo hoobanaynaa markaas maya sax maaha in eh, hiraan waa hiraan yaa yidhi webiga ma koonga kiisaasa iyo koonga baransafila webiga dhinaciisaana ma mamnuuc muu naga yahay dhinaciisaana xalaal muu noo yahay maya hiraan waa hiraan hal cado bay leedahay hal duruufay kuwada sugan yihiin hal cadowna waa leeyihi meel hiiraan ka mida iyo meel gobollo kale meeshuu jooga shabaab waa uga daba tegaynaa tusaale tusaale degmada maxaa soo hiiraan ma xuduudda eh, galguduudeeda xaggee martaa ceelgorof sooma marto ceelgorof maxaas meequu jiraa koob iyo labaatan soo ma ya koo iyo labaatan uu jiraa soo ma ceelgorof shabaab baa jooga ayeeyada inta yurub tagtay aniga ayey- ay soo wactantay markaasay tidhi ilmaheeni lama geey karo meelka wadirto kaabood yaa waxaa sheegay webxa maxay u jirtaa shan kilomitir ay u jirtaa mise waa lix ayay u jirtaa war ilaahay baan kugu dhaariyey ninka lix kilomitir kuu jooga ama shan kilomitir haddaadan meeshiisa uga daba tegin oodan iska fogeyn waraa warma idiin sheega waa inaad galhareeri ku hoyataan ood ceelbuur ku hoyataan ood futada dambe ku hoyataan si gabdhihiina u laafyoodaan saa ugu laafyoodaan si cajiib ah yaa haddaan ku koobnaano labadan buurood dhexdooda iyo intan aan celcelin wallaahi baanaan hayn karin ma hayn karno ma la hayn karaba anaaba idiin sheega lama hayn karo war haddii amerikaan uu adduunka xukumo oo qolada ugu turuqroona ay noqdeen soomaali nimankii shabaab wajahasoo adinka ma wax ka duwan qabaa'ilaadka kale inla timaadaana la rabaano filsafad kale inla timaadaan wiilal badan waa inay ku dhintaan duur kaleno haddii kale kuwii inta ku dhinta macno ma samaynaya war beliiska soomaaliya ma noqonaysaan maraykanku waa maraykanku waa beliiska adduunka Adin- adinku beliiska soomaaliya ma noqonaysaan oo ilaaliya naga dhaafi ma noqonaysaan yaa galabta kadib inaan dhagaxan ku mashquulo maya ma dhacayso sarag faytaraaha idinku jira anugu waxaan la socday nimankii cadduunka fog ka yimid iyo nimankii eh, miiriqooleye walaasan subxii eegaya mise u socdaan habkay u socdaan baan eegaya walo xagga kore ka timid oo meesha oo abdhaara ka dambaysa timid oo habeenka aan- aan iska soo meesha isu- isugu keenayn subaxii markaa tariin ku jirta waydi fiirinay wallaahi bilaahi tallaahi beedi raanjir soo u socdaan ay u socdeen kelmadaan ini baan idiin sheegayaa oo raggan kale waan kaftamayne way hormareen raxan baa ay hormartay aan isleeyahay malaha urur waa dhan yihi markaasaa raac kale yimid sil kal iyo laabaa waxa iiga yimid oo adeer yaa igu haysta raanjariskan yaa aniga yaa igu haysta raanjariskan raanjarise kalaan rabaa inaan gobollada soomaaliya ka sameeyo adinka waxaan idinkula dadaarmayaa adduunka ni- qolaa biliisu ah waa qola hadda ansha waa dowladda xooga badan haddana way idin kaalmaysaa ood saaxiibada ugu dhawaaba tihiin ma fahamta adinka boliiska soomaaliya inaan noqoto inaan rabaano ilaaliya meesha adduunka inta xagga dhiga ciidamo xagga geeya xagga la geeyo rabtu jira lalaab anna wixii inaad ku hogaamiya igu ballan wixii la- wixii aad kaalmaysa lahedeenna waa keenaya mid kalena waa idiin sheegaa haddii alla idmo wiilkii dhagaxii dhagaxii halganka xagga ahaa markaan soo socolay ayaa wiil yaroo dhallinyaraha qori ah ka watay oo kabtii ka goday midna ayadoo si u jaxjaxan u wato midna gacanta ku sita waan soo daba kacay damiirka gusow noqda anaa garanaya haddii ilaahay idmo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya anaa og isagaana ku talshay in ciidamada ilaalinta deegaanka la dagaalgeliyo duruufta aad qabtaan waa u gudbinayna waana la daboolaya haddii alla idmo aad iyo aad aad u mahadsantihiin
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayada la socodsiinaya nabadgelyo